golaha wasiirada ee caadiga ahayo maanta dhacay uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre intaa kabacdi waxaa la waraystay wasiirka amniga oo laga waraystay howlaha amniga ee caasimadda ka socda iyo guud ahaan dalka taasoo uu maaragtay tafaasiil dheer uu ka bixiyey amniguna uu wanaagsan yahay sida aynu la socono imika aynu la socono ama dhammaantiin aad la socotaan waxaa kale oo isna la waraystay taliyaha taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo isaguna goobta nagula sugnaa ayaa isagana wax laga weydiiyey arrimaha maaragtay amniga dalka guud ahaan iyo ciidamada sugidda amnigu siday howlaha u wadaan qaranka taasoo aad loo finanqeeyey maaragtay ay warbixino fiicanna ay ka dhiibeen waxaa warbixin laga dhegaystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka warbixiyey warbixin la xiriirta golaha daneeyayaasha arrimaha soomaaliya a c u ama s b f waxa loo yaqaano shirkaas oo uu shir guddoomin doono shirkaas oo dhici doona ilaa bisha haddii ilaha yaraa waxaana shir guddoomin doona insha allah haddii ilaha yidhahdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo